Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland maalmihii la soo dhaafayna howlo shaqo u joogay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa agab loogu talagalay dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ku wareejiyay guddoomiyaha ciyaaraha deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose iyadoona isla goobta lagu soo bandhigay ciyaar saaxiibtinimo oo lagu soo dhoweynayay mas-uuliyiinta howlaha shaqo u joogay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose wareejinta agabka ciyaaraha kubadda cagta kadib waxaa ka warbixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga Jubbaland Maxamed Cumar Buuni iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo ka hadlay muhiimadda ay kubadda cagta u leedahay dhalinyarada waxaan maanta joognaa eh, go- eh, isbartiibadii Reskimboni run ahaantii waxaan maanta halkan eh, aan ku guddoonsiinay qalab isboorti oo kala ah eh, labada naadi eh, maaliyadahooda iyo laba kubadood Eh, run ahaantii eh, wasaaradda isboortiga eh, eh, Jubbaland eh, anagoo maaragtay wakiil ka ah eh, waxaan u sheegnay inay markaa iyada ah eh, dhallinyaradii maanta ilaahay baa noo suurtageliyey inaan bulshadii iskugu keenno Eh, isboortigu waxaan ognahay inuu yahay isdhexgalka bulshada run ahaantii dadkuna ay isku keenaanoo bulshada eh, aad u jecel yihiin sida hadda aragtaan garoonka si loo buuxo run ahaantii eh, waxaan ka mid ahay golaha wasiirada ee Jubbaland eh, iyo xildhibaano Eh, run ahaantii waxaan maanta halkan ku joognay laba wasiir iyo laba xildhibaan Eh, waxaan inoo soo cabasho inoo soo jiiday isboortigii eh, dhallinyaradii isboortiga ahaa ayagoo eh, ku ku magacaabay ay leeyihiin eh, run ahaantii waa hore baa isboorti noogu dambeysay isboortiguna aad baan u jecelnahay isboortiguna waa isdhexgalka bulshada Eh, annagu eh, waxaan isku xilqaabnay inaan markaa iyada aan u dalabno maaliyadihii annagoo markaa iyada wasaaradda isboortiga aan la socodsiinay cabashada dhallinyarada isboortiga ee Reskimboni ee ka cabanayaan inay garoonkoodu iska xiran yahay kubadna aan lagu ciyaarin ayadoo markaa iyada ah ay haysanin agabkii markaa iyada ah loogu talagalay inay eh, garoomada eh, lagu dhaqaajiyo run ahaantii eh, labada wasiir eh, heer Jubbaland eh, iyo xildhibaanadooda waxay isxil waxay isku xilqaameen inay markaa iyada ay maaliyadaha iyo agabka markaas ay daneynayaan eh, ciyaartooyda eh, joogta halka Reskimboni Eh, waxaan markaa iyada guddoonsiinay agabkaas alabta waxaa farxad noo ah annaga wifdi xildhibaanay wasiiraha ka so- eh, ka socda dowlada goboleed dowladda jubbaland in galabtaan daafur ku sameyna garoonka kubadda cagta ra- eh, raaskamboni daafurkaasi aan u sameyn laba kooxood horseed iyo heegan maaliyadda ay wataan ay isku tashi intaan sameynay eh, laba kooxood aan maaliyadooda iyo kubaddooda aan u soo iibinay taas uulajeedada iyo hadafku u ahay inay isdhexgalka isbarashada labada kooxood sidaa la socotaan kooxaha kubadda cagta qabiiliyaga malaha waa dad walaalaha is haysta marka waxaan ugu samey intergation inaan ku sameyno isdhexgal bulshada si aan uga baxno een, qabiilka si aan uga baxno waxay ka mid tahay isdhexgalka ciyaaraha ama kooxaha kubadda cagta inay ay tahay ay ka mid tahay nabadgelyada ku jirto